جروبة برنامجكم ضوضاء toddobaad kan waxaa soo baxayay eedeymo badan iyo cambaarayntii ugu xoogga badnayd ee wax lagu tilmaamay musuq maasuq heer sare ah cagajuuglayn iyo cod iibsasho ka jirta doorashooyinka baarlamanka ee soomaaliya ka socda hadal ay wadajir u soo saareen beesha caalamka waxaa lagu diiwaan geliyey kiisas lacag cod lagu iibsaday waxaa sidoo kale la tilmaamay kiisas hanjabaad ah toddobaadkan waxaa kaloo jirtay koox ka socota b b c oo soomaaliya tagtay si ay doorashooyinka uga soo warramaan iyo arrimaha la sheegayo barnaamijka doodda galabta oo mawduucan ku saabsan waxaan ku furayaa warbixin wariyahayaga maxamuud cali maxamed oo ka mid ahaa kooxda b b c ee tagtay goobaha codbixintu ka socoto
waa qayb ka mida doorashooyinka aqalka hoose ee ka socda qeybo ka mid a soomaaliya halkani waa magaalada baydhabo wafuud lasoo xulay ayaa waxay u codaynayaan qofkii beeshooda u matali lahaa baarlamaanka wafuudda horey ayaa loo diiwaangeliyey kaarar aqoonsi ana waa la siiyey qofka ayaa kadib magaciisa lagu dhawaaqayaa kadibna waxaa laga eegayaa magaciisu liiska wafuudda waxaa la siinayaa warqad uu ku codayo kadibna meel qarsoodi ah inta la galo ayuu u saxiixayaa qofka uu doonayo inuu codka siiyo waxaa goobta yaalla sanaadiiq lagu ridayo codka waa hanaan si fiican looga shaqeeyey waxaana muuqata in la ilaalinayo kalsoonida lagu qabi karo codka la dhibanayo iyo xisaabtiisaba balse dhinaca kale doorashada guud ee ka socota soomaaliya waxaa hareeyey eedeymo la xidhiira musuq maasuq wax isdabamarin iyo cagajuglayn waxaa meelaha qaar uu muran ka taagan yahay liiska wafuudda halka meelaha qaarna la isku haysto in duqaydii dhabta ahaa loo wakiishay inay soo xulaan wafuudda waxaa jira warar sheegaya in kumanaan kunoo dollar lagu kala iibsanayo wafuudda halka meelaha qaarna ay muuqato in la adeegsanayo awood wakiilada qaar ka mid ah beesha caalamka ayaa walaac ka muujiyey heerka uu gaarsiisan yahay musuq maasuqa waxaa walaac kala mid ah qaba ururada bulshada rayidka oo sheegaya in musuq maasuqa uu holis ugu jiro inuu sababo in lagu kalsoonaan waayo natiijada doorashada cabdulaahi maxamed shirwac waxa uu ka tirsan yahay ururada bulshada rayidka lacagta la sheegayaa ee hadda wararka noo imaanaya oo u baahan in la xaqiijiyaa waxa weeyaan kuraasta qaarkood inay gaareen ka badan shan boqol oo kun oo dollar hal kursi eedda waxaanu saaraynaa kow nidaamka doorashada ayaan saarayn oo aan la diyaarin oon shuruucdiisii la samaynin oo qarba qarba aha waan saaraynaa waxaanu saaraynaa waxa weeyaan dadka doorashada mas-uulka ayaanu saaraynaa oo xilkoodii aan si fiican u guda waxaynu saaraynaa dadka mas-uuliyiinta meelaha doorashadu ka dhacayaan qaramada midoobe ayaa waxay ku bixisay malaayiin dollar si loo suurtageliyo doorashooyinkan waxay sheegaysaa in loo baahan yahay in soomaaliya lagu qiimeeyo xaaladda taagan oo aan loola xisaabtamin sida waddamada dimuqraadiyaddu ay ka hanaqaaday michael keting waa ergeyga gaarkay qaramada midoobe ugu qaabilsan soomaaliya
soomaaliya ma laha nidaamka diiwaangelinta codbixiyaasha ma laha nidaamka kaararka aqoonsiga ma lahan hannaan garsoor oo si buuxda u shaqaynaya marka in la qabto doorasho qof iyo cod ah ma ahan mid suurtagal ah waxaa sidoo kale jirtaa xaalad ammaan oo ay tahay in la qadariyo marka soomaaliya waa in lagu qiimeeyaa heerka ay marayso ee isbeddelkeeda siyaasadda
xildhibaanada la dooranayo ayaa waxa uu qorshuhu yahay inay soo doortaan madaxweyne dhammaadka bishan balse marka la eego tirada xildhibaanada soo baxay ilaa iyo iminka uma muuqato intaasi ay suurtagal tahay maxamuud cali maxamed b b c nairobi
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud doodan waxaa ka qaybgelaya cabdicasiis sheekh xuseen dayib oo ka tirsan guddiga heer qaran ee doorashooyinka mursal saney oo ah agaasime ku-xigeenka hay-adda heritage ee daraasaadka siyaasadda ee fadhigeedu yahay muqdisho waxaa kaloo ka qaybgelaya dhibanayaal iyaguna sheegay in kuraastii ay u tartamayeen laga dhacay waa tahay meelo kala duwan ayay joogaan waxaan marka hore ku bilaabayaa cabdicasiis oo telefoonka ku jira cabdicasiis sheekh waad mahadsan tahay kasoo qaybgalka barnaamijkan marka warbixintaana waa dhegaysanaysaan filaya raali ahaada cabdicasiis waa uu ka baxay qadka weli kuma jiro waa yahay waxaan u gudbayaa bashiir oo ka mida dadka leh waxbaa la iga qaatay bashiir ku soo dhowow barnaamijka doodaadu maxay tahay adiga
waa mahadsan tahay marka hore walaal waan kusoo dhowahay doodeyda waxay tahay magacayga horta waxaa la yidhahdaa bashiir maxamed aadan oo bashiir xabashow loo yaqaano degan kana tirsan musharaxiintii u tartamayay xildhibaannimada baarlamaanka twenty sixteen dowladda dhexe doodeydu waxay tahay arrinka waa cabasho iyo dulan la igu sameeyey aniga iyo beeshayda dulankaasoo ah sagaal iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay octoobar ayaa magaalada baydhabo waxaa ka dhexeeyay shaqaaqo ciidan military iyo boliis ciidan aday dowladeed oo isku harbiyey meel kamid ah musharaxi gabar musharaxad aheed oo aniga iyadu aan tartamayna gurigeeda marka isla maalintaas kow iyo toban saaci bar ayaa la isoo xiray oo waxaa la yiri waxaa ka dambeeyey bashiir oo dili rabay gabadha musharaxada ahayd waxaaba kasii yaa badneed markii la xiray subaxii bishii soddon ay ahayd oo ay axad ahayd ayaa waxaa lasoo horteeni la marsiiyey konton iyo kow qof erga ah gurigeeda ku haysatay aan beesha oo ilil ka warqin dad wixii la arkayay oo beeshaan kasoo jeedo oo magaceed aan ku tartamayay oo isoo salaamay oo saldhigga iigu yimidna sida lawada ogsoon yahay saddex iyo labaatan qof bay ahaayeen dhammaantooda waa la xiray ayagoon dembi gelin aniga markii hore waaba la eedeeyey waxay ahaataba ayagu salaanta i yimidna waa la xiday waxaa kaloo intaa iga sii daran oo aan ilaawi karin markii toban saac maalinba maalinta axaddii la gaaray oo sawirkii iyo ergadeedu ay soo dhamaysteen waa la idaayey waxaan u tagay guddoomiyihii oo shirka baydhabo keyrta baydhabo mursal waxaan idhi annagu dagaal baa nagu dhacay dhiig baa daatay meeshuu u dhammaanayo ilaa laga ogaanayo dad colaad dhexdooda yaasho oo meedkooda yaala haddana sawiro lagu dul sawiraayo adduunyada weli laguma arag soomaali dhexdeedana laguma maqal maalintaas ayaan joognaa maalin sawir ma joogno in adeero barnaamijka ha la joojiyo arrinteeni beeshu intay ka heshiinayso kursiga dib ha loo dhiga ayaan idhi xafiiska iga bax buu yidhi dad badan baa googjooga ahaa waa isaga aamusay maalintii lixaad oo markaan ku laabtayna sidaada si fiican mi maqashaada ha wa warka inaan ku kaamilaan rabay raalli ahaa ha bashiir wakti badanaan haysanaa marka su-aal kale haddaan ku weydiiyo waxaad tiri waxbaa layga qaaday arrintan beesha ayaa wax maamulaysa marka ma cid aan beeshaada ahayn ood wax u haysataa jirta
ha waxaan wax u haystaa xildhibaannimadii aan isu sharxay waxaa laygu soo oogay dembi aanan aniga gelin dil askar oo shaxadoon ah guri tageen isku laayeen baa aniga la ii saariyey maxkamad layma saarin wax la ii jeestay mada waxaa laygu yidhi wax ku ii sheegadi ma tartamaysi dembi baad gashay dembigii maxkamad baa caddaynayse xafiiskaaga laguma caddeeye sheeg meesha dembiga aan ku galay maxkamadda isoo xukuntay baan yidhi waxaasoo dhan laakiin waxaasoo dhan beeshaadaa mas-uulka ah soo maaha
haddee maanaha diidan beesha ayadana hala wareysta magaaladay joogaan weliba dhabarkay isku hayaan adigu ma qiyaasaysaa ciidan dad islaayay inay codeeyaan ama erga ay aadaan ayagoon heshiisayeen miyay dhici kartaa waayahay bashiir waa kugu soo noqonayaa waxaan la hadlayaa qof kale oo isaguna leh waxbaa la iga qaaday waa cabdulaahi cabdi maxamed waxaan filayaa stuudiyaheena nairobi ayuu ku sugan yahay cabdulaahi barnaamijka kusoo dhowow bal adiguna kiiskaada nooga waran walaal waa mahadsan tahay kayskaygu waxaa way horta marka koowaad waxaan xaqiijinayaa doorashadu beel wax ma dooranayninee go-aanka waxaa gaaraya guddoomiyeyaasha guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedyada iyadoo sidaa ay tahay anaga aniga waxaa igu dhacay tuhun aad qabto soo maahane wax cadayna lama hayo wax caddayn baan hayaa xaqiiqdana waan sheegi doonaa waana iga dhegaysan doontaa qodobka koowaad odayga annagana matalayay ayaa la afduubay waxaana afduubay niman maamulka ka mida oo wasiiro ah oo xildhibaano ah guri bay geysteen siimkaarkii bay ka baxsadeen konton iyo kow ergo oo aan beeshu ayna tashanin oo ayna beeshu soo xulanin baa laga saxiixay guddiga doorashada ee jubbaland baa loo geeyey guddoomiyaha guddiga ayaa ka qabtay dacwad ayaan ka furnay dacwadaydii waa la diiday guddiga heer qaran baan gaarsiinay guddigii heer qaran wuuna dhagaysan waayey madaxweynaha jubbaland ayaan boqol oday oo dhaqanka ah oo beesha sheekhaal ree qudub oo kismaayo kursigeedu yaalay ayaan u geynay waa laga diiday ugu dambayn waxaan go'aansanay in ergadii aan beeshu ayna soo xulanin ee halka qof qortay ee maamulka u saxiixay inaan ku tartanno markii la ogaaday soddon iyo kow ka mid ah inaanu kasbannayna waxaana loo diiday inaan tartanno warqad la yidhaahdo security clearance oo sharci darro ah oo guddiga heer qaran uu dhahay waa sharci darro ayaana loo diiday waxaana la yidhi si cad haddii cabdulaahi uu tartamo wuu ku guulaysanayaa doorashada mana rabno sabab warqad cad oo sababaynaysa xuquuqdaydii murashaxnimo sababta la igu diidayna la ima siinin marka waxaa weeye waxa dhacay waxaa weeye aniga waxaa weeye guddiga doorashada ee jubbaland guddoomiyaheeda ayaa si caadi ah oo takrifala hal murashax ula saftay konton iyo kow qofna ka qortay beeshuna dacway samaysay tan kale xuquuqdaydii tartan baaba la diiday oo inaan tartamo oo aan noqdo qof tartamaya oo xaq u leh ugu dambayn ergadii konton iyo kowda waxaa lagu hayay somali airline oo hal guri ah nabad sugid baa ilaalinaysay qof murashaxoo kale looma ogolayn inay la kulmaan ugu dambaynna doorashada markay aadayeen booliiska iyo ciidamada jubbaland ayaa waday ilaa doorashada laga gaaraya dadka waa la handadayey waa loo cagajuglaynayey waa tahay waa mahadsan tahay iisug marka waxaan la hadlayaa markaan cabdicasiis sheekh xuseen dayib guddiga federaalka ee doorashada wuxuu wakiil uga yahay jubbaland doorashada ka dhacaysa cabdicasiis aad ayaad u mahadsan tahay kasoo qaybgalka barnaamijkan eedahaas kismaayo oo aad mas-uulba uga ahayd guddiga iyo baydhabo oo iyaduna aaggaas aanba ka fogeyn waxyaabaha ka dhacaya maxaad kala socotaa
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad baan u salaamayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee maqlaya waxaan rabaa inaan sheego dadka soomaalida ah waad ogtihiin oo waxyaabo fara badan baa jira waa la iswada haystaa oo soomaalidu waxay wax ku qiimeeyaan inuu xaqiisa raadsada keliya maahae waxa weye doonistiisa haddii la dabamaro xaqdaru ku tilmaamaa anigu intaan ogahay aan goobjooga ka ahay si guud markaan oga hadlo guddiyada garsoorayaasha ee sid iyo fid iyo e d r m qoladan xalinta khilaafaadka waxa ay yihiin dad soomaali laga xulay oo u taagan inay u garsooraan oo ay siday wax ku kala leeyihiin ugu kala sugaan waxaan ogahay in loo dejiyey nidaam iyo qawaaniin lagu kala ama xeerar lagu kala hago oo doorashada ay u dejiyeen madasha hogaaminta qaran oo ayaguna ay raacayaan oo ay halkaas ay dadka ugu kala garsoorayaan waxyaabaha dhacaya waxaa loo dejiyey oo ay fiid wax ka dejisay qoladan anigu aan hadda magacooda ku hadlayo ee guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dasban waxay dejiyeen xeerar ay ku tilmaamayaan cidda dacwadda keeni karta ee ka dacwoon karta habkan loogu talagalay inay doorashada mudbari ku dhacdo waxa weeye waa qofka suldaanka ah ee ku jira boqol soddon iyo shanta ee ay madasha hogaaminta qaran isu isku raaceen ee ay tahay inuu asagu ergada soo xulo qofka labaad ee dacwoon kara waxa weeye waa musharaxa buuxiyey shuruudihii loogu talagalay ee musharaxnimo qofkaasina xaq wuxuu u leeyahay inuu processkaas ka dacwoodo oo uu yidhaahdo aniga oo musharax baa iyo xaqdarro laygu sameeyey sidoo kale waxaa hawshaan wax ka sheegi kara dadka goobjoogayaasha ah ee arkaya sida ay wax u hallaabeen ama sida ay wax gardarro loogu sameeyey laakiin dadka soomaaliyeed ee badan ee laga yaabo inay waxay doonayeen uu garab maray ama si siyaaraha ka mid a ay wax ku waayeen haddii cabashadoodu waxay noqonaysaa mid aan meel kasoo qaad lahayn dadka hadda aniga halkan aan ku arkayo waa dad xuquuqihii musharaxnimo lumiyey oo aan helin haddii ay helaan oo ay haystaan inay musharaxyi musharaxiin yihiin waxaan hubaa aniga waan ka garqaadi lahaa sababta waxa weeye waa dadka inaan dhegaysto aan ku khasbanahay yay noqon lahaayeen laakiin dadkii ma aysan soo buuxinin shuruudaha hadda walaalkay cabdullaahi cabdi maxamed oo kale ma uu i yimid laakiin ma uusan ahayn qof buuxiyey shuruudaha musharaxnimada dacwooyinka marka aan helay ee noo yimid sidaasay ahaayeen waxaan qirayaa in doorashada dadban ee marka horeba magaceeda loo bixiyey inay tahay mid dadban oo aan haysanin wax haba yaraatee waxyaabihii doorashooyinka lagu qaban lahaa shuruucda ah iyo xeerarkii aynan u deganayn ee soomaali ku heshiisay ee loo baahnaa in looga gudbo in qofku uu helo xuquuq uu isku sharaxi karo hadhowna la gaadhsiin karo waxaan ay dhahaan qof iyo codkii waxaan isleeyahay sidii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd bay ku soo dhammaatay waaya waxyaabaha yaryarkaa ee sheegashada ana xalintooda waa waa la gaari karaa haddii jidkii saxda ahaa loo maro waa mahadsantii waayahay cabdicasiis marka su-aashu waxay tahay ninkan hadda aan ka hadlayno cabdulaahi oo kale anigu ma aqaan qof ahaan laakiin intaan barnaamijkan ka shaqaynayey waxaan ogaaday inuu yahay reer kismaayo inuu yahay nin ganacsado ah nin mutacalim ah marka sifooyinkaas hadduu yeeshay muxuu ku waayi karaa beeshuna ay taageersan tahay muxuu ku waayi karaa musharaxnimo
weydiinayaa waxyaabaha dadku ay musharaxnimada ku lumiyaan keliya maaha inuu qof ama laga doonayo qofka maaha inuu ganacsado yahay iyo inuu reekismaayo yahay shuruudaha loo dejiyey qofka muwaadinka ah ee sharaxi kara waxa weeye qofku inuu noqdo qof muwaadin soomaaliya in da-diisu ay ka weyn tahay shan iyo labaatan sano in uu shahaado dugsi sare iyo wax ka badan la imaado in wixii fiigi loogu talagalay uu bixiyo in uusan lahayn dembi shantii sane ee ugu dambeysay ay maxkamadi ku xukuntay ama uusan xiriir la lahayn kooxaha argagixisada ah intaasaa annaga noo qoran in qofku uu uusan isku soo sharixi karin marka anagu sababta ma garanayno laakiin ninkaasi shahaado musharaxnimo nagama qaadanin ilaa iyo hadda waa mahadsan tahay cabdullaahi haddaan kugu soo noqdo adiga shuruudihii waa noo sheegay cabdicasiis maxaa kaa dhiman hadda mid aan la tigarayn miyaa jira walaal anigu jaamici baan ahay master baan haystaa waxaan u geeyey warqad caddaynaysa inaan metropolitan boolice intaan la shaqeeyey intaasoo sana wax argagixiso aana ku shaqo lahayn waxaan warqad ka keenay wasaaradda arrimaha gudaha inaana shan sano waddanka soomaaliya dembi ka gelin haddana waxay samaysteen warqad la dhaho security clearance oon qofka murashaxa warqad la siinaynin ilaa warqadaa la siiyo warqadiina sabab mayna ii sheegin qoraal imayna siinin wax caddayna imayna siinin foomkii xubinnimadana way ii diideen inay isiiyaan hal sabab bayna ahayd waxay ogaadeen soddon iyo kow ka mida ergada inaan haysto kuna guulaysanaya doorashada go-aan siyaasadeed oo guddoomiyaha guddiga iyo maamulka jubbaland ay gaareen bay ahayd ee wax sharci ku salaysan haba yaraatee ma ahayn
beeshu ma ku taageersan tahay soddon iyo kow ergaan haysaan ku idhi konton iyo kowda ergo soddon iyo kow ka mida ayaa codkeeda diyaar ila ahayd hadda wuxuu yidhi maxaan ku yidhahdaa cabdicasiis oo mas-uuliyiintii hawsha maamulaya ka mid a qofka haddii qalad laga galo qofkii la aqoonsanaa ee beesha mas-uulka ka ahaa ayaa u soo dacwoonaya marka maxay kuugu dacwoon waayeen haddii qalad lagaa galay
odayga dhaqanka waa la handaday waa loo yeeray madaxtooyada loogu yeeray waxaa la yidhi haddaad arrintaa ka hadashid naftaada ayaa khatar ku jirta caddaynteedana waa haynaa waayahay halkaa igu sug waxaan ku noqonayaa baydhabo bashiir maxamed aadan bashiir sharaxaadda uu bixiyey cabdicasiis sheekh xuseen wax ma kaa bedeshay adiga fikraddaada
may waxba igama bedelin laakiin walaalkey waxaan u sheegayaa in shuruudihii dhammaantooda aan buuxinay waxaad moodaa walaalkay kale oo kismaayo isna lagu soo dumiyay inaan waxyaabo badan aan isaga egnahay sida shahaadada la isu diidayo iyo aniga weliba madaxtooyada albaabkeeda la ii diidayba inaan tago ayadoon la gaarin doorashadii khaldaneed ee dadkii tacsi dadkaygii oo tacsi u yeesha la dhigay ayadoon la gaarin anigu waxaan ahay nin maarkin oo lacagtii shubtay waxaan ahay lacagaha maalinta maalintii ugu horreysay oo tartanka la bilaabaya dadkii ugu horreeyey shibay baan ahaa dembi aan leeyahayna ma jiro magaaladan ku dhashay ayaan konton sano deganahay nin aada looga yaqaana ayaan ahay waxaan kaloo ku caddaynayaa in habka xulashada doorashada ergooyinka habka uu u sheegay maahana annaga waraaqaha kale oo aan aragnay ay tahay in boqol iyo soddon iyo shanta odayga ku jira uu usoo gudbinaya samadoonada beelaha saddex jilo laba jilo waxay ka koobnaadaan ay qeyb siman u qaadanayaan saddexdii qaybood ee beeshayda ay ka koobnayd sanadoonadoodii waxa ay soo qorteen iyo waxa ay wateen dhammaan waa lalaalay waxaa lagu qortay konton iyo kow qof oo weliba hadda sawiradooda la heli karo qaar ka mid a aanay beeshaba u dhalan baydhabo oo dhanna laga wada egsoon yahay waaya meesha tan meesha tan waxaan ku sheegaya walaal marka daacadda laga hadlayo in aan doorasho jirin xulasho ay jirto haddii aan maarkin oo ii sheeg ade dad cadaalad fala oo tusoo itaarsi ah u imaada aanan la helin dulmigan wuu faafayaa oo weliba waaya dadka noocan ah dadka noocan ah waxay soo dooran doonaan ninkii soomaaliya dumin lahaa waa ayay tahay soo dooranayaan dadka qaladka lagu doorto waa tahay ii sug marka een, waxaan la hadlayaa een, mursal saney ee, agaasimo ku-xigeenka hay-adda heritage ee daraasaadka ee muqdisho fadhigiisu yahay Een, mursal waa mahadsan tahay waktigaada Een, maxaad kala socotaan een, cabashooyinkan iyo sida wax u socdaan iyo een, wax taxliil ama ee, lafagurida ma ma ku samayn kartaan
bismillahi raxmaan raxiim horta eh, asalaamu calaykum waa waa idin salaamaya b b c dhammaan eh, dhegeystayaasha Eh, waan idinkaga mahad celinaa fursadan qaaliga ah Eh, haddaa ii saamaxdo axmedow en- en, eh, doorashadan dadban eh, markii la go-aamiyey annaga macaadka heritage ahaan waxaan ka soo saarnay eh, warbixin aan leenahay Eh, hal- bal ha loo kaadiyo ha la fiiriyo waxaa dhacay waxaa waxaa horta iska lahaa shaqadan hay-adaha qaranka oo soomaaliya dalka soomaaliya ka jira baarlamaanka ayaa la boobay haddii laga bilaabo nin lasoo boobay oo codkiisa eh, kursigiisa laga soo boobay meeshaas kamaynan bilaaban boobka wuxuu kasoo bilowday baarlamaankaa la boobay dastuurka dalkaa la boobay hay-adihii qarankaa la boobay sideed oday oo maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin dowladda dhexe ayaa dalkii boobay horta ko waxa la boobay hadda hadda ka bilaban horta iyada laftirkeeda waxay noqonaysaa dulmi kale En, toban iyo dhowr milyan oo soomaaliya la boobay aragtidoodii baarlamaan laba boqol todobaatan iyo shan la boobay Eh, golihii wasiirada xuquuqdooda la qaatay hay-adihii qarankuna la qaatay horta kow taas mid waa midda koowaad oon raba inaan ku darso en, dadka inay ogaadaan soomaalida ah kan labaad en, talaan kasoo jeedin haddana oo ay ku jirto web- eh, website-ka oo heritage oo ah doorashadan in loo celiyo wixii ay soo saareen odayaasha wax boobay xitaa waxbay soo saareen eh, madasha qaranka waxaan yidhi qoraal kooban oo ahaa policy brief waxaan yidhi baarlamaanka ha soxo go-aanka madasha hogaanka qaranka waxbay go-aan ku gaareen waxbay boobeen xal baa jira hal la soxo waxay soo saareen wax lagu dhiso Mm, ayadana waa la hareer maray baarlamaankii taaganaa la hareer maray oo waktigii waa ka warqabna waxay dhahay bishii abriil ayaan soo saarnay midda hadda taalla waxay tahay en, annaga aad ayaan ugu kuurgalnay magaalooyinka qaarkood waxaan u dirnay observeries oo oo la socda oo researchers ah oo baara cilmi baarayaal aan u dirnay horta soomaaliya marxalad cusub ayay gashay hadda En, waxaa la rabaa horta in la- in la xaqiijiyo siday ku jirtay eh, warbixinta b b c da oo oo laga soo duubay laga soo duubay wakiilka qaramada midoobay Eh, wuxuu yidhi soomaaliya waxyaabihii doorashooyinka uma dhamaystir dhama- dhamaystirneed qalad ayay ku socotaa qaladkaa lagu sii kaalmaynaya taa sax ma aha waxaa la haystaa la sixi karaa konton iyo kow baa ju- jufadii eh, erga ayay soo dooratay konton iyo kow sax baa la qaban karay guddiga doorashada waa lala xisaabtami karaa guddiga heer federaal iyo guddiga heer gobol waa lala xisaabtami karaa intaba ma muuqato marka waaya waxa walwal kale waxay tahay marka hadda walwal walwalka waxaa la waxay tahay meel kasta qayla ka soo yeertay horta qaylada soo yeeraysa iskama ayla soo yeerin meesha waxaa ka dhacay takrifal takrifal en, hantida qaranka lagu takrifalay powerkii lagu takrifalay dadkii haystay xukunka oo ku takrifalay nin musharax ah oo dowladda u shaqeeya ayaa wuxuu isticmaalayaa en, awoodii qaranka isticmaalaya hantida qaranku isticmaalaya sida uu sheegay hadda hanti dhowrkii qaranka oo dalka oo dowladda ay magacaawday dowladda magacaawday meesha waxaa dhacay takrifal badan takrifalka marka wuxuu ku dhacaya waxaa waaye ummadii waay marka waxaa loo abuurayaa dadka soomaaliyeed iyo dalka ayaa waxaa la rabaa in la geliyo marxalad hadda lagu jira marxalad ka sii xun waxa boobkaas kusoo baxay waayahay aan marka adinka adin- adinka wax miyaa idin diiwaan gashan arrimahan aad ka hadlaysid oo dhan eh, ma diiwaan geliseen
annaga waxaan ka wadnaa hadda inaan kasoo saarno hadduu yidhahdo policy brief oo ah research ko- een, kooban oo wixii talooyinka aan soo aruurinay waa soo jeedinayna horaan ugu jeedinay beesha caalamkan u sheegnay dowladda waa u sheegnay ummadda soomaalida u sheegnay war waxa meesha ku socdaa meel saxa ma aha sida hadda laga sheegay gobolada qaarkood maamul goboleedyada waxaa la suubsaday hay-ado loogu talagalay qofkii la rabaa in looga saaro systemka oo sidii hadda uu sheegaya ninka kasoo hadlaya nairobi oo kale uu leeyahay hay-ad baa la suubsaday warqadda kuma siinayso meelay oga jirto dambiile ma aha maxkamad soomaaliyeed oo qof xukunta dambiile way dhahday annaga ma naqaano maxkamad furan ninka hadda walaalka ee cabdicasiis sheekh dayib wuxuu yidhi maxkamad inuu ka sita waaye eh, in aan la xukumin shan sano oo dambi galin yaa caddaynaya marka waxaa muuqata in la suubsaday system dadka la Max- rabo in maxkam- la soo max- saaraya.
maxkamadaha eh, maxkamadaha eh, magaalo madaxyada ku yaala iyo muqdisho ku yaala iyo ma shaqeeyaan miya ma saasaad leedahay waa sha- waa shaqeeyaane hadda nin la yidhi maxkamadaa ku xukuntay dambiilaa ta annaga maanan maqal waxaan maqalnay waxaa kuu diiday eh, nabad sugidda gobolkaa kuu diiday warqad waxaa kuu diiday guddi hebelaa warqad kuu diiday oo ah system loogu talagalay in dadka lagu reebo oo eh, midda kaloo yaab kale waxay tahay meelaha qaarkood waxaa waaye qofkii aan la rabin oo systemka u shumahaan dhacay sideedda oday taladaan boogtay qaar musharaxiin madaxweyne wey qaarna musharaxiinay wataan oo ila heshiiyeen horta see laga bilaabaa la rabaa marka nin musharax wata oo madaxweyne u yahay ama isaga madaxweyne xildhibaanku doonaya inuu soo baxo waayo say ahaataba ama gar ama gardar ama xoolaha ku bixiyo ama xoog ha u isticmaalo Waa tax.
midda koowaad waayo waa conflict waa conflict of interest dadka mis- ninkan waa xil- waa musharax madaxweyne xildhibaanka dooran laha inuu soo baxo waayo waa- waaya waaya mursal mursal waa kugu soo noqonaya isug eh, saacaddu waxay maraysaa eh, shantii iyo barkii afrikada bari Eh, waxaad la socotaan barnaamijka eh, dooda eh, jimcaha waxa uu ku saabsan yahay eh, cabashooyin eh, ca- gudaha iyo caalamkaba laga muujinayo doorashada dadban ee ka soconaysa dalka soomaaliya Een, dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah dad cabanaya oo sheegaya eh, kuraastii ay u tartamayeen in laga boobay iyo een, aqoon-yahano eh, lafagur ku samaynaya iyo weliba eh, garyaqaan dhinaca sharciga isaguna arintan ka eegaya oo mar dhow aan idin maqashiin doono Een, wararka caalamka ee b b c dana saacadan waxaa ugu weyn turkiga oo ku hanjabaya eh, yurub ugu hanjabaya in uu ku soo furi doono albaabada eh, dadka wadamadoodii ka soo haa jiray oo boqolaal kun ay yurub usoo tallaabi doonaan haddii eh, laga dayn waayo een, wadahadalada laga joojiyey eh, ku saabsanaa sidii uu turkigu uga mid noqon lahaa midooda yurub halkani waa london waa tahay een, markaan waxaan la hadlayaa ah, abukaata sakariye oo ah, stuudiyaha Na- nairobi jooga Een, abukaata waa mahadsan tahay eh, dulqaadkaada Een, waa arkaysa dooda eh, meesha ay marayso iyo een, eedaha lasoo jeedinayo iyo eh, wakiilka een, eh, guddiga doorashada ee federaalka een, hadalkii uu bixiyey i- eh, sharci ahaan maxaa kaaga baxay arrimahaas
Aan- horta nin yahow eh, marka aan dhagaystay dhinacyadii hadleen waxaa muuqanayso horta in ay jiraan cabasho cabashadaasitadoo markaa u baahan ilaa ay heerka ay gaarsiisan tahay in la rumeeyo in si dhab ah loo si dhab ah loo dhuuxo weliba documentation haddii ay leedahay sidoo hadda walaalkii hor fadhiyo uu leeyahay oo kale in la arko markaasa waxaa la garan karaa in qiimaha ay leedahay laakiin as- ee sharci yaqaan ahaan su-aasha maadaama aad ii weydiisay waxaana aan dhageystay in horta guddiga madasha eh, maxaa la guddiga madasha madaxda eh, qaran ee waxay soo doorashada saareen ee doora maya guddiga madasha ee madaxda qaran shayga gu- sideedan hadda dadka ay ka hadlayaan waa kuwa sideedii Wa- wa- hore ha.
ha ha waxay soo saareen waa madaxda oo dowladaha federaalka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka Mm.
waxa ay soo saareen kulamadii ay yeelanayeen habraacyay soo saarayeen habraacyadaas oo saldhig u noqonayay guddiga doorashada iyo guddiga khilaafaadka inay ku socdaan Ma- waana wax qoran oo hadda wax meel lagaga soo boodboodaya ma aha marka haddii habraacaas lagu xadgudbo qofka wuxuu haystaa oo uu yaqaanaa sharciga in lagu xadgudbay maxaana u furan markaas inuu tallaabo sharciga qaado isagoo u maraya jidka saxda ah ee loo mari lahaa haddii khil- oo ay- hawsha ay leedahay guddiga khilaafaadka oo ay tahay qabiilka dhexdiisa ishaysto qof lagu lagu xadgudbay loo diiday guddiga khilaafaadka iskale guddiga khilaafaadka waa inuu hordhigaa dacwadiisii uu hordhigtaa ama haddii ay ka baxsan tahay ee handadaad iyo een xoog sheegato iyo qof la xiray iyo laaluush toos loo bixiyey iyo uu qofka uu haya cadeymaheedana maxka xeralaalinta inuu dacwadi u qoro waay oo automatic la xeralaalinta uu qoro waa uu jidkeedii uu raaco meel waxaan ka dareemayaa dadku dadku inayna naftirkooda xildhibaanadii ee dariiqa qaarkood ayna raacaynin oo ay in ay cabashadoodii iyo ay xo- xoogaa la kacsan yihiin oo dariiqa ayna raacin meelna waxaan ka dareemaynaa in eh, habraacii la sameeyey guddiga inay ilaaliyaan oo ay ay ku socdaan iyo nidaamka ay degsadeen naftirkooda inayna wada shaqaynayn oo iswada dhowrayn ayaa dareemaysaa As- eh, annaga eh, aniga hadda hay-adda aan la shaqeeyo i c g waxaana soo gaaraya ribooro ilaa iyo labaatan iyo sagaal xadgudub inay dhacayaan La- haddii aad si nuxur aad usii dhex gashidna waxaad dareemaysaa in eh, eedda dhan waxay u wada socotaa ay ku wada dhacaysaa qabiiladii ku dhici maysa waxay ku dhacaysaa guddigii oo doorashada oo heer sid ee heer maamul goboleed ku wada dhacaya oo la leeyahay weygii iyo habraacii sharciga ahaa ma ayna dhowrin oo ma ayna raacinin hadda haddii aan sharci ahaan walaalkay dhinaciisa aan ka fiiriyo oo uu leeyahay security clearanceyaa la weydiiyey ogolaansho nabadda meel ay kaga taalo iyo sharcidu ay kaga qoran tahay inay nabad sugidda ay tiraahdo warqadaan qorayna ninkaa inuu tartami karo oo hadhowda ma sii karno hada ma aha dastuurkaa lagu xadgudbaa qofkaa muwaadin waaye xaq dastuuriyuhu leeyahay inuu u tartamo waa uu soo sharxay waa uu soo tartamay jufada uu ka tartamaya waa jufadiisii wuxuuna waa wax dabban xaq cid dambe ugu lahaa karta lama arko haddii laakiin aniga waxaan gelinayaa waxaan aniga dhihi karaa marka dembiyaa dhacay qaladaa dhacay markii cadayntii la helo ilaa oo maxkamadna la tago intii ka horeyso walaalkan a d c aan taagnaanaha a d c waxaa waajib ah guddiga federaalka ee doorashada ee dadban inay dhex galaan oo ay ka soo saaraan wax cad oo ay ugu diideen oo weliba dokumenti qoraal ah sida walaalka baydhabo aan ka maqlahay waa la ii diido yiri doorashadaa la galay rag kale waxay leeyihiin anagoo taagana doorashada la galay waxaana rabaa qofka muwaadin xaqa uu leeyahay adiga guddigaada guddiga madax bannaan waaye guddiga madax bannaan marka waa in ay soo saaraan qoraallo cadayma ay leeyihiin hebel hebel wuxuu ku waayey sidaas nidaamka bias ma aha hebel hebel waxaa loogu diiday sidaas haddii uu qabo arintan dacwo ka dheeriyana maxkamadihii dalku aadi karaa waa ay furan tahay laakiin ani hadda waxaan dareemayaa guddiga aamusnaantooda dareenaan ka qabaa oo aan leeyahay waayo cabashada banaankii usoo baxday beesha caalamka ka hadlaysa kana ka hadlayaan maxay u hadli la-yihiin iyagaan weydiin doonaa taas halaa ii dhiman oo xagga sharciga ah hadda walaalkayaan dhegeysanayo oo hadlaya oo lahaa sababtaasi sababtaasi sababtaas lagu waayo sharci maaha hadal hadal sharci maaha qofka waxaa la rabaa in lagu qanciyo dokumenti cad oo beri isagana uu samaysan karo cadeymo raadsan karo cadeymahaasna layskaga daba tago mas-uuliyadaa la rabaa waxaa la rabaa mas-uuliyad ay qaadeen mas-uuliyadda ay qaadeen in lagula xisaabtama xisaabtankaasna waxay ka imaanaysaa markii ay bixiyaan qofka soo cabtay inay cabashadiisa inta dhegeystaa ay jawaab u siiyaan dastuurka haddii lagu xadgudbo maxaa dhacaya abukaati
waa britain oo constitution oo lagu xadgudbo waa dembi dembi weyn waaye haddii ay caddaato in lagu xadgudbo dembi weyn waaye qofkii saas oo sameeyey marka maxaa lagu xukumi karaa matalan
adba xilka uu hayaan ka fiirinayna xilka uu hayaan ka fiirinayna iyo xadgudubka intuu dhan yahay waaya waa maadsantahaayo haddii xil weyn uu haayo impeachmentay keenaysaa iyo iyo waxay keenaysaa xilkiisii inuu ku waayo kadibna dacwad kale lagu furo qofkan khasaarihii soo gaaray lagaga magdhabo ayay keeni kartaa haddii uuna xil hayn sida guddigan oo kale waxay keeni kartaa ayaga naftirkooda xilkoodana ay ku waayaan isla markaasituna dacwad madani ah oo lagaga furto qofkan khasaarihii gaaray inuu ka jawaab celiyo hadduu musharax ahaa meesha ma ka bixi karaa
musharaxa wuxuu uga bixi karaa in la helo inti koreed ay habraaca nolosha isku raacdo oo ahaa qofkan in lagu inuu dhinac ku yahay nimanka la yidhaahdo argagixisada in uu yahay burcad badeed in uu yahay human traffic ama uu sameeyo humanity wax oo dembi u galay iyo maxkamada inay xukuntay wax kale oo ay sheegeen ma jiro oo qoran waxay wax kale ugu diidaan waa inay caddeeyaan yidhahdaan sababtaasaan kugu diidna inta kale oo ka baxsoo dhan uma diidi karaa clearancena ma ku jiro qaanuunka musharax madaxweyne ma joojin karaa marka qodobka noocaasa
maya anaga anaga annaga waa ka gedisannaha taasito balka madaxweynaha guddi baarlamaanka uu soo dooran doono ayaa qaadayaan qaadayaan qabanaya kuwaan shaqo kuma lahaanayaan kuwaan ku agyihiin xildhibaanada dadka inay fahmaan raba xildhibaanadii ku egyihiin kuwaan shaqada waa mahadsantahay shaqo kuma laha abukaati ii joog waa mahadsan tahay cashar fiican weeye waxaan la hadlayaa markaan baydhabo maxaan ku yidhahday ma laga yaabaa saaxib in wax idinka qaldan yihiin dadkiina oo habkii loo baahnaa dacwada haddii maaragta aad isleedin waxbaa idinka maqan in aydnaan u marin ma dhici kartaa bashiir maxamed aad baad umahadsantaa aad baad umahadsan tahay marka hore in badan waxaan u mahadinayaa abukaataha oo cadeymo fara badan iyo si soomaalnimaha iyo cadaalad u hadlay ma garatay
haye midda xig midda xigta waxaan ku leeyahay daraad waxaa jirtay haddaad xasuusatid jowhar xasarad ayaa ka dhacday iyadoo la odeynayo ayaa meesha xabad ka dhacday dadna ku dhinteen laba xildhibaan oo tartamayaan guddiga doorashada qaran way ay joojiyeen il amar dambe ayay saareen ilaa laga baarayo arrintaas wixii keenay kursigii doorashadiisna dib bay u dhigeen maxaa sababay midka baydhabo oo saddex qof dhinteen loo saariyey arrin siyaasadeed oo tartan kursi laga dhigay in toddoba guri gudaheeda qof keliya lagu doorto iyadoo tacfiyadii ay yeesho tii jowhar iyo dhimashadii jowhar iyo dhimashada baydhabo weliba tii jowhara foolxumeedoo meeshii goobtii doorashada ee tan guri oo annaga aan ka warqabin baa lanoo saariyey waa yahay dhici kartaa waa taa- A- bashiir ii weydii a- aan kaa dhex galo bashiirow een, arrintan haddii shil dhaco ama dhimasha timaad in la joojiyo doorashada ama kursigaas ee dib loo dhigo meelay ku qoran tahay ma jirtaa iyadu
ha waxa waxay waxay ku qoran tahay eh, habeenkii hore lasoo dhaafay ayaa guddiga doorashooyinka waxay ka soo saareen arrintii ka dhacday eh, jowhar iyay ka soo saareen dib baa loo baarayaa en, kursigaas doorashadiis dib baa loo dhigaya ciddii ka dambeysay si loo hela ayaa la yidhi hadda waa aragti aragti markaas meel eh, ka jirto xaalad gaara ku saabsan laakiin eh, nidaamkii lagu gelayay doorashada ee guud kuma jirto haddii shil dhaco eh, doorashada ha la joojiyo
Hadda- midaan isweydiino la jesiyaa banaan la joojiyaa banaan hadday tahay arrinka gooni waaye waxa joojiyey guddiga doorasho qaran heerka qaran ayaa joojiyey kambadhawo maxaa faraha loola soo geli waayo sagaal beri gudaheeda ayadoo beeshii dhabarka horta sideedaba ma tartami karaan ama ma codayn karaan beel dhabarka is-aadisay oo colaad ka dhexayso miyay dad u codayn karaan waa su-aal oo in laisweydiiyo u mudan marka anigu waxaan ka codsanaha ninka hadda eh, ka midka ah, maxaa la ii sheegay guddiga doorashooyinka heerka qaran in arrintan dib loo laabto oo la yidhaahdo konton iyo kowgii xubnood ee beelaha ayaa xulanayaan beel weliba intay leedahay xaqa ay u laheed iyo tiradeeda in lagu saxo Waa ninkii yahay.
meeshaas ku badiyo waa isaga cabdicasiis ayaan la hadlayaa markaan Een, cabdicasiis ee, labadan ee, shil ee ka kala dhacay een, ee, jowhar iyo baydhabo ee, siyaabo kala duwanaa loo xukumo leeyahay een, ee, aa, waa iga go-ay Een, waa tahay markaan waxaan doonayaa inaan qaar idinka maqashiiyo een, dhegaystayaasha iyaguna ee ra'yigooda ka soo dhiibtay barnaamijkan
magacaygu waa cabdullaahi xasi weeye ee soomaaliya ayaan joogaa een barnaamijka ee falanqaynta jumcada oo ku saabsan soomaaliya ee doorashada ka socota yaa waxaan ee, maxaan leeyahay anigoo dhammaantiin idin wada salaamahaya intaa daadihinaysa inta qayb qaadanaysa waxay la tahay anigu marka ugu horeysa waxa soomaaliya ka socdaayay anigu ee, doorasho uma garanayo inay tahay doorasho doorasho waa doorasho ama wood waxa la yidhaahdo soomaaliya waktiga xaadirka inay ka jiraan aaminsani maxaa ka jira waxaa ka jira soomaaliya aan aaminsanahay waktiga xaadirka waxa la yidhaahdo xulasho ayaa ka jira xulasho dadba gaar ayaa la xulanayaa wax tartanihi kama jiraan waxa ka jiraah waxa weeyaan eh, dad gaara iyo dana gaara iyo arrimo gaara barnaamij ah yaa yaa ka jira waxaanad garanaysaan eh, xulasho laakiin doorasho iyo wood laguma tilmaami karayo sababuhuna waxay tahay marka ugu horeysa meelaha wax ka dhacahayaan oo lagu qabanayo tartamada lagu qabanayo inta badan dad gaara ayaa gacanta ku haya ciidamo gaara ayaa amnigooda sugaya maamulkooda dad gaara ayaa gacanta ku haya dadka ergada laleeyahay ergo maaragtay uma soo xusheen dadka eh, maxaa la yidhahdaa ee dhaqanka iyo dadka deegaanadaas ku sugan markaa kala duwan ku sugan ay soo xusheen oo dad kala duwan ah maaha ee waxa weeyaan dad gaarihii sida imikaba cad inta badan dad inta diyaarada lagu qaato meel lagu xaraysto dabadeedna gacmaha taaga ama wiil yaroo lasoo kaxaysto lasgarab istaajiyo le tartankiibuu galo labuu helay waxaanu oran karno weeye waxa ka socdaa meesha marka natiijada ka imaan kartana waxaan u rumaysanahay inay tahay waxa ugu horeeya oo lagu tilmaami karaya doob siyaasadeed iyo dabin siyaasadeed iyo danaysi gaar oo siyaasadeed masiibdaro weyn baanan isleeyahay way ka soo socotaa waad mahadsantihi waxaan ka cabanaynaa oo aan dadweynaha u sheegaynaa oo aan bahda b b c da u sheegaynaa aan galmudug u sheegaynaa oo aan midda soomaaliya u sheegaynaa oo beesha caalamka aan u sheegaynaa oo adduunka oo dhan aan wargelinaynaa oo cadaynaynaa aan u sheegaynaa annagu waxaan ahay odayaasha beesha xeraale oday ka mid ah waxaan ka cabanaynaa kursigii aan kulahayn galmudug gaar ahaan lagu soo xulahaya magaalada cadaadood in ay ka dhacday oo lagu sameeyey cadaalad darro oo la afduub lagu sameeyey oo dad madaxda u sarreeya ay ku sameeyeen oo aan guddigii shalay ka degay aan ku eedaynaynaa in ay cadaalad darro sameeyeen oo afduubna ugu sameeyeen oo waxaana qaban
waa tahay een, waxaan mar kale ku noqonayaa abukaata sakariye een, ninka een, eh, doodiisa eh, sharciyan haddaad ka fiiriso abukaati ka waran
horta waxaa aad waxa sharciga horta waa wax oo la yaqaano oo qoran dariiqiisana uu cad yahay meel looga lexleexa karana ay adagtaa kasnikii uga leexanaya waa gooni haddaad saan kuu sheegay guddigii aan aan ka hadlay ayagana musharaxiinta naftirkooda waxbaa mugdi kaga jiro oo la rabaa naftirkooda inay mugdiga waxa kaga jiro inay inta ogaadaan ay ka leexdaan hadda ninka hadda hadlay odaynimo uu hadlaya musharax ma umalayna inuu
waa odaynimo odaynimo uu hadlayay konton iyo kowgana awood waxaa u leh inay soo xulayan horta odayaasha oo dowladda iyo wasiir lagu eedeeyaa waxay noqonaysaa wax aanan meel qabanaynin konton iyo kowga odaga jufada isaga horjooga ka ah boqol soddon iyo kan u joogay tahay sharciga wuxuu u leeyahay uu u tilmaamayaa haddiina odayaasha jufada ku qanacsanayn habka loo xulo inay ka istaagaan hadday ka istaagaanna doorasho ma dhacayso horta kow inay ogaadaan waa midda koowaad waxaa problemka dalka haysta waxa ay tahay ayagoona wixii aan ogeyn iyo dariiqay marayaan ayaa eedeyn horta laisku tuuraa kow waa marka awoodii gacantiisa ku jirta cabdinuur saa dareemaysa odagii awoodda gacantiisa ku jirtaa isagoo awoodda gacantiisa ku jiro oo wuxuu ku eebda dhinac kale u wareejinaa midaas waxaan jeclaan lahaa dadka odayaasha iyo dadka cabashada qabo in ay ka inay marka hore ay fiiriyaan maxaa xadgudub lagu sameeyey nooca u yahay maxay ta yaa xadgudubkaa sameeyey dariiqeyn u aadi karnaa xadgudubyada qaarkood guddiga xalinta khilaafaadka iskaleh haddii la gaarsiiyo guddiga xalinta khilaafaadkana waa inay joojiyaan laalaan doorashadii doorashada markii ay laalaanna ay sababeeyaan ilaa laga xalinayo haddii ay laali waayaanna ayaga cabasho inay ka qaataan waay oo guddiga xalinta khilaafka ee heer federaalka heer waxaan maamulka federaal inta ka tagaan inay u gudbiyaan midda federaalka u gudbiyaan abukaat aan kaa dhex galo aan kaa dhex galo laakiin waxaan arkay maraan akrinayay arrimahan dacwooyinka loo gudbiyey guddiga cabashooyinka xataa wax la geli karaba farabadnidooda wax wax laga qaban karaba inaysan ahayn waa la qarqiyey ka waran
dacwadda marka maxkamadii la keeno ama guddi loo keeno waxaan qabnaa waxa la yidhaahdo ama siibile iyo in ama siibile horta baasha ma la dhegeysan karaa ha sababta lagu dhegeysan kara maxay tahay qofka intaanintudu soo buuxiyey marka xaq inuu u leeyahay arrintaa cad koow waxaa soo cad gaf inuu dhacay labo okay marka xal ma u baahanta arrintaas haa warqadaa waa qabanayaan waa qabano waa dhegeysanayna midda ay u arkeen inayna soo buuxinin shuruudihii amaba xaq uuna u lahayn amaba cabasho aynaba jirinba waa muwaadin xaq wuxuu le inay u sheegaan yidhahdaan waa celina sababtaan kugu celina saas waa qoraal ay siiyaan wax qarqinaya ma laha aniga marka waxaan arkayaa waxay tahay azemay khibradayda iyo aqoontayda waxaan arkayaa dhinaca musharaxiinta iyo odayaasha iyo qabaa'ilkiina ayaguna inayna ogeyn dowrgoodii saxda ahaa oo ayna raacaynin awoodoodiina aynanaba ogeynba meelo ay jirto dhinaca kalena ayaguna guddigiina waajibkii lagu lahaa oo iyo habkii in loola xisaabtamo xaq ay u ahayd ayaguna inayna raacaynin oo marka meeshan waxaad dareemaysaa inay tahay arrin aad wareer u ah ko sababna aan wax uga dhigi karana ay tahay aniga hal arrin horta wax nagu cusub kow waana wax laisku dhex daray oo dhowr iyo toban noocood oo lasu soo qaado oo lasu keenay labo dadkeennii oo mas-uuliyadda aada aana u ilaalinayna gudiga mas-uuliyad qayd ay qaadeen waa inay dadka u jawaabaan qoraal ugu jawaabaan waa kugu soo noqonaya abukaat waa mahadsan tahay mas-uuliyiinta ka hadashay arrintan waxaa ka mid a handidhowrka guud ee qaranka nuur faarax jimcaale hadaladiisiaan waxaa idinka maqasheenayaa
musuq maasuqa horta markii laga hadlayo wuu baaxsan yahay oo noocyo badan buu leeyahay anigu waxaan ka hadlay qaybta ah ku-tagarfalka awoodda marka laga hadlayo oo qofka xafiiska dowladda ka shaqaynaya oo la tartamaya qof aan xafiis dowla ka shaqaynayn iyo sida dadka muxuu ahaa musharaxiinta ah iyo dadka ergooyinka sida laisu dabamariyey lacagaha dadka qaar loogu awood sheegtay ergooyinka kuwii xaqa ahaa oo dibadda lagu hayay kuwo aan qaldanna la soo geliyey ka dhacay baydhabo ka dhacay kismaayo ka dhacay jowhar ka dhacay cadaado ka dhacay garowe marka innaga waxaa nala soo xiriiray dad la dooranayey dad salaadiin ah dad qaba in awood lagu maqooniyey askar loo adeegsaday dad xafiisyadii doorashooyinka markay cabasho u geysteen cabashadii laga qaban waayey araajadii laga qaban waayey dad lacagtii tartamaha bixiyey oo loo diiday inay tartamaan dad la yiri beeshan kama tirsanid iyo dad la yiri deegaankan kama tirsanid iyo kootadii dumarka oo la yiri boqolkiiba soddon weeye baa waxaa dhacday shakhsiyaad weliba xafiisyo dowladeed maamulkeeda hayaa ay u awood sheegteen
waa hagaag aad ayuu u mahadsan yahay waa hanti dhowrka guud nuur faarax dhegeystayaasha ayaa iyaguna barnaamijka qayb ka ah waxaana ay nagula soo xidhiidheen qaarkood facebooka waxaa isha ku haya cabdiraxmaan bidhaan saaxib haye mahadsaned axmed cabdinuur dhegeystayaal badan baa facebooka kusoo dhibtay fikirkooda doorashada soomaaliya waxay u badan yihiin qaar badan oo inta badan cambaareynaya xagga musuq maasuqa la sheegay inuu hadheeyey waxaa ka mid ah kuwa ra'yada iyaguna gaarkaa soo dhiibtay ee aan aada u xiiseeyey faysal good oo jooga dalka etoobiya faysal xuseen good weyaan wuxuu yihi aniga waxay la tahay doorashada dadban ee soomaaliya ka socotaa waa mid musuq maasuq ah oo eexasho iyo nin jeclaysi ah laakiinse isaga wuxuu raaciyey waxaaba la yidhi buuhi musharaxiinta badankooda ha ka yimaadaan buuhi dibadda oo haddii aanad nin qurbaha ka yimid ahayn wuxuu hi cidi wax kugu fali mayso oo waxa la leeyahay wuhi meeshiiba dadkii qurbaha ayuunbay u xidhan tahay ninkii waddanka joogayna buu yihi wax faa'iida ah uu leeyahay ma jirto ninkaas halkaas kaga baxay barkhad baaruud isaguna burco jooga wuxuu yihi maamul goboleedyada federaalka ah ee ka jira soomaaliya jubbaland ilaa puntland markaad isku darta buu yihi iyo dowladda federaalkiiba waa qaar ku dhisan iyaguna musuq maasuq buu yihi marka inay doorashadu dib u dhacayso iyaga ayaaba ku shaqaynaya waxaa kaloo isaguna soo dhiibtay ra'yigiisa cabdilaahi mustafe cabdilaahi oo jooga magaalada muqdisho waxay la tahay wuuhi haddii ay sidan kusii socoto inaan wax doorashaahi ka dhacaynin dalka soomaaliya waayo dalka wuxuu noqday buuhi meel xalane looga taliyo oo ay u taliyaan buuhi qolo isku magacowday beesha caalamka kuwaasina waa qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c aad iyo aad ayaad mahadsan tahay cabdiraxmaan bidhaan waa tahay marka waxaa la hadlayaa muqdisho mursal saney mursal sida wax ku socdaan haddii la fiiriyo wax lagu kalsoonaan karo ma ka soo baxayaan nidaamkan
axmedo horta markii mid aan aan si xaqiiqa uga warbixino waxaa weye soomaaliya horta hadda wixii hore ka dhici jir wax ka duwanaa ka dhacaya sida dad badan isku raaceen soomaaliya waxaa ka muuqda mustaqbal madow ayaa noo muuqda annaga haddaan nahay dadka arrimahan hadda aada u daba taagna waxaa keenayana waxaa weeye markii hore ayaa waxaa dhacay qaladaad ayaa lagu bilaabay marka haddii uu waxay soomaalidu waxay dhihi jireen hal booli nirag xalaal ma dhasho horta wax xalaal inay soo baxayaan waa kaafii kala dheeri maxaa dhaca dacwooyinka taagan marka la fiiriyo sida hadda aad sheegaysa dacwooyin ayaa qarqiyey min iska dacwoonaya ma jiro waa ku qabsay ku qadi maysa soomaaliya waa jiri jirtay laakiin tan waa ka duwan tahay tii kale marka waxaa soo baxaya xildhibaano dad soo boobay oo oo xildhibaano kala tartamay soo boobay waxaa soo baxaya xildhibaano dad xoolo u sheegtay waxaa la soo baxaya xildhibaano hanti badan ku bixiyey waxaan xildhibaannimadan oo caqliga ka baxsan welimaadaha qaarkood waxa laga sheegayo waa wax ka baxsan caqliga biniaadam waxaa la baahiyey corruptionkii awal waxaa laga qeylina hal oday konton iyo kow qof oo intooda badan inay baadiye laga keen lomaya ayaa la gaarsiiyey xaaraantii iyo corruptionkii iyo laaluuskii waxaa ka socda waddanka hadda marka la fiiriya qayldhaanta soo yareysa iyo xaqiiqatan xildhibaano nadiif waa soo baxeen xildhibaano qaarkood aqalka sare iyo nin ka soo baxay gobollada qaarkood iyo xildhibaan ka soo baxay macnaa laba boqol iyo todobaatan iyo shan ku dar konton iyo afar waa saddex boqol labaatan iyo sagaal waxaa laga sheegayaa saddex qof oo si xalaal kusoo baxday la dhahayo hebel qabiilkiisa u tagay doorta waxba idin mahayo waa la doorta waa saddex qof saddex boqol labaatan iyo sagaal number aad u yar waaye waa zero point zero zero percent marka waxaa soo baxay wax nadiif ma aha maxay muujinaysaa marka mustaqbalka soomaalida inay siyaasadda ka niyadjabaan one man one vote ma la gaari karaa lama gaari karo one man one vote waxsaan kusoo baxay ma gaarsiin karaan one man one vote laakiin qayladan ballaaran ee gobolladii maxaa isku mid ka dhigay dadka dhan min puntland ilaa soo soco galmudug jowhar baydhabo kismaayo meel walba waata la qaylinayo maxaa dadka qaar xisooda miyaan la heli karin qaar aqoonta iyo damiirku celiyaan miyaan la heli in la xisaabtamayo oo waxaan maaragtay lays arkayo miyaan la ogeyn see waxa dhan isku mid u noqon karaan
waxay isku mid u noqon karaan horta guddiga doorashada iyo guddiga khilaafaadka waxaa soo magacaabay laba nin oo labada musharaxiin madaxweyne ah sidaadaba in ogeynaa la rabo soo maha guddiyada gobolladana waxaa magacawday sideedda oday ayaa magacawday qaar ka mid ah gobollada jooga waxay rabaan inay soo baxaan ama ayn waxba dhicina la go-aansan inta badan kulli kulligood ma aha dad nadiif kusoo baxay waa jiraan oo soomaali ah dad aan qaylo qabin waa jiraan laakiin waxa laga qaylinaya waxaa waay marka hore ayaa dad waxaa xaakimkii ninkii loo dacwoonay ninkii dacwoonay dacwada qaadayay ayaa isku mid noqday marka waxaa qaylada keenaya waxaa weeye mar horaa rag sallaxdeen soomaalida inay ka qaylisa aheyd baarlamaankiyaa la boobay hay-adihii qarankaa la boobay dastuurkiyaa la boobay waxa loo boobaya waxay soomaalida hagaajiyeen maya marka nooca dadka la rabo nooc- nooca dadka la rabo waa noocee ma aqoon baa la fiirinayaa ma dhaqaalaa la fiirinayaa ma- ma dibaddu ka yimid sida dadka qaar sheegayeen ma- waa noocee la rabaa
waxaasoo dhan maana waxaa la rabaa ninka madaxweynaha u sharaxa ninka uu codayn lahaa u rabaa wuxuu rabaa jinniba ha ahaade haddii jinni uu codaynaya jinnigu siinaya kursigaas qabiil saakuma laha een, dhaqaala shaqo kuma- dhaqaala ninka dhaqaalaha bixinaya asaa raba inuu soo galo madaxweyne laakiin dhowr nina u tartamaysa sowma ama ama ama ama gabdhamo ku dare
maya waxaan ka hadlay waxaa weye ragga awoodda haystaan ka hadlaynaa gabadha musharaxadda oo hadda sheegtayna musharax tahay awoodba kuma laha meeshan madaxweyneyaasha dadka usha- u sharaxa qaarkood awood kuma laha waxa awoodda le waxaa waay sideeda oday ee waxaan salaxday awoodda le qaarkoodna waa musharaxiin saan hore u sheegnay qaarna musharaxay wata ayaa musharax wataan oo ku gorgortamaya oo raba inay ku helaan ra-iisul wasaare ama ku helaan gudoomiye baarlamaan ama madaxweyne ku helaan ama wasiire ku helaan maamul maamul goboleeda ragga jooga ama qabiilkooda inay soo saaraan rabaan waxaas wax soomaalida baabiyo ragaaliye waaye waxa soo bixi karana waa colaad mugdi corruption u weynaaday soomaalida oo ka aamin baxda dowladnimadii dowladnimada oo leen- laga niyad jaba waxaa xaqiiqatan xanuunka badan waxaa weeye in ma eh, wakiilka united nationka beesha caalamka ay yidhahdaan soomaaliya way way way xumeeday Eh, hadday wanaagsan tahay ma wanaagsana soomaaliya waxaa weeye doorasho ma dhicin meeshaan doorasho dadbanaa la yidhi doorasho dadban waa la sixi karay marka qaylalaanta siyaraysa yaan dhayalsan annaga taladana waxay tahay in dib loogu noqdo hadda wax shalay waxay soo saareen labada guddi oo federaalka ee, ee, doorashooyinka iyo guddiga khilaafaadka kadibna beesha caalamka waxay ku daba saartay inay qaladaad dhaceen oo xad oo serious ah oo xadgudub weyn dhacay Waa weyn.
noqonaya la yidhi waa ku faraxsannahay waa ku faraxsannahay inuu soo baxay ee, bayaanka shalay Waayo.
wax lagu- laga qabto laakiin ala aan mayna sugaynin waxaan sugayna inay wax qabtaan waxaasaa dhacay waxaasaa laga qabta la yidhahda la sugayay waa yahay waa tahay Eh, waxaan la hadlayaa markan eh, abukaate sakariya yuusuf Een, ah, ah, garyaqaan een, haddii qaladaad dhacaan mashruucan waxaa sidaan ognahay eh, riixayey oo taageero dhaqaale ku bixinayey oo juhdi badan soo geliyey een, beesha caalamka haddii ay u arkaan sida hadda walaacaba ay ka muujinayaan in sidii ay rabeen aanay wax u dhicin eh, sharciyan maxaa u furan
Een, horta aniga een, walaalkiisana aadan uga ra'yi gadisanahay arrinta ku saabsan walwalka xooggal uu ka muujinayo mugdiga mustaqbalka soomaaliya waxaan waxaan ku uga gadisanahay in tallaabo hore loo qaado oo representation wakiilo dadka la baro in tallaabo hore loo qaado demokrasi loogu dhowaado ee doorasho ay dhacdo in tallaabo hore loo qaado oo qofka dadweynaha inuu dad cod weydiisto waa horumare walaalow ha inkirin waa tallaabo horumar oo la gaaray qalad ka dhacay aan sheeg laakiin tallaabada horumarkaana iyadana raace aan horta midaasaan kaga gedisanaya midda labaad walaaca beesha caalamka ay muujinayso waa mid jiro oo la arkayo marka haddayban hortaagan yihiin dad cabanaya oo wax sheeganayaan ilaa laga xaqiijiyana cabashadoodii iyo oo laga xaqiijiyay inay sax tahay oo lagu gafay iyo in ay- ayaga ay gabsan yihiin laga xaqiijinayana iyadana waxay u baahnaanaysaa inaan biljudidsiya la sameyn hordhac la samaynin waxaa soo haray su-aasha ay weydiisay waxay ku xiran tahay in hadba percentageka boqoleyda inta qaladka u dhan yahay haddii uu bato qaladkii way dhici kartaa beesha caalamka inay- in- in- in- in- inay- inay kalsooni ay siin weydo dowladda soo baxday oo legitimasiga u dhaawacmo laakiin waa adagtaa in lagu celiyo ninka ku riyoonayo waa lagu celinaa saddex shayba suurtagal ma noqonayso in el- electionka dib loogu noqdo dhaqaalaha ele- suurtagal ma noqonayso suurtagal ma noqonayso arrinta la yidhaahda nabadda iyo ammaanka oo amsomiyadaha hadda ciidan ziyaadahana la siiya dhehayso aadan u qaylinayso midda saddexaad qabaa'ilkii hadda waa kala tageen jufooyinkii mugdi badanaa kala dhex gale haddii hadda kur- laba kursi ama afar kursi xataa ha lagu noqdo haddii la yidhahdo dhexdooda colaad ka dhacaysaa xataa waxaa suurtagal ah dhaqamada ay leeyihiin inay yidhahdaan bis naga jooji kii hore qaata ha la siiyo marka waxaa fiican in aad inta loo fikiro oo si anthropology ah dadkaada dhaqankooda fikirkooda aad fiirisid waxyaalaha isku dili karaan waxyaalaha isku diidi karaan inaad fiirisid kadibna inaad fiirisid itaalka dowladda intay dhan tahay kadibna aad fiirisid markaas tu maxaa natiijaha soo baxaya ee maahana keliya aan- aan- waxbaa dhacay wixii dhacay inaan hal mar laga dhigo wax qarax waxaa fiican is- in- in si degan loo fiiriyo ilaa xalka intee laga gaari karaa anigu aragtidayda shakhsiga waa saas Een, ugu dambaystii eh, eh, qareen haddaad noo soo gebagabayso maxaad ku talin lahayd si wax loo soxo sharci ahaan
Een, horta aniga waxaan ku talin lahaa kaysaska dadka qaabanayaan ee gudbiyeen meel kasta in la qanciyo xaqay leeyihiin waxa guddiga loo dhisana waa waajibkaas inuu guto aniga midaas weliba dowladda waxaan u soo jeedinaa in ay arintaas guddiga ay culays ku saarto dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka qaranka culays inay gudiyada inta ku saartaan ay qanciyaan muwaadiniinta xaqa uska cabashada soo gudbaya xaqa u leh in laga in laga qanciyo oo aanan la ignorad garayn oo aanan arintoodii aanan la dhayeelsanin marka dhayeelsiga waxay keeni kartaa dhib kaloo ka badan inuu dhaco oo qabaa'ilkii la isnaco oo ummadda isnacaanay keeni kartaa talada aan soo jeedinaa taladaas tu waay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abukaato sakariya ayuu ahaa oo istuudiyaheena nairobi jooga cabdicasiis sheekh xuseen dayib oo isaguna guddiga federaalka ee doorashada ka tirsan iyo dhammaan heritage